profesor cabdiweli maalin dhaweyd waxaa golaha ammaanka aad u ballan qaaday in dowladdiinnu ay xajinayso arrinta aad goordhoweyd ka dhawaajisa ee ahayd road mapka oo ah xaqiijin ah in sanadkii laydin qabtay aad wax walba ku badishaan fikirka noocaasa ee ballanqaadka weyn xambaarsan oo dadka qaar ay u fasiranayaan in madaxweynaha iyo adiga iyo guddoomiyaha baarlamanka midkoodna aanan ku adkaysan doonin in loo kordhiyo wakhti dambe wixii doorasho lagu helo waa halkeedee sow fikir iyo ballanqaad weyn ma aha madaxweynaha iyo asxaabta kale ma kula ogyihin
khasab bay nugu tahay soomaali ahaan waxa weeye toban sano ayaanu ku jirnaa transition micnaheed waxa weeye transitionku hal agaado yani maxaa loo maxaa looga loo bahay in looga gudbo transition waxaa loo baahan yahay sababtoo dowlad dhaba maahin xiriir yani labalatral amase xiriir lama geli karno wadamada qaarkood sababtoo ah ma ahin sidii yani dowlad permanent ah marka khasab bay nugu tahay xataa haddii inta adduunka aanan ka helinin mucaawanada u baahannahay annaga soomaali ahaan ayaa khasab nugu tahay in aanu ka baxno wax aanu ku jirno aanu noqono dowlad dhab ah oo dalkeeda iyo dadkeedaba gaarsiin karta horumar dhan walba mujtamac dhanka ijtimaaciga dhanka dhaqaalaha iyo dhanka siyaasadaba marka rowr maabkani inaanu ka dhabaynaahi danteenna ku jirta maaha waxan laku khasbayo innaga soomaali ahaan iyo dina noogu jirta